arrintan dagaalka walaweyn runtii baa dagaal kaadu qaraar oo u foolxun waxaan dadka deegaanadaas degan ee walaalaha ah ee ku dagaalamay ee ku barakaceen maraftooda waxaan baaq ugu soo jeedinayaa inay ilaahay ka baqaan oo colaada joojiyaan oo dadku waa dad deegaankaas waladeeqa inay maaragtay xumaantaas oo dagaalka ah oo hadda waktigan lagu soo beego oo xaaladdu ay xakiran tahay in maaragtay dad la barakiciyo ama dad la ayo ama dad la gubo ama guryo la gubo arrin ku habboon maaha soomaalida dhexdeeda waa wax laga fiican yahay waxaan baaq u soo jeedinayaa labada beelood ee walaalaha ah inay dagaalka noocaas oo foolxumada badan inay joojiyaan oo ilaahay uga baqaan oo iska daayaan waxa maanta loo habarwacanayo dhalinyaro yardhalinyaro yaryar baa rabaa in maaragtay dabka lagu shido oo ayaan daro dhalinyaradaas xoogooda iyo awoodooda iyo caqligooda in maaragtay looga faa'iidaysto wax kale ayaa fiican marka waxaan leeyahay labada dhanba odayaashooda dhaqanka iyo waxgaradkooda iyo culamaa udiinkooda iyo cid kasta oo deegaanadaas ka agdhow inay ku baxaan ayaa loo baahan yahay marka arrintaasna waa baaq baan usoo jeedinayaa dowlad goboleedka koonfur galbeedna madaxweynaheedana kolleyta saaka waan maqlayay runtiina ada waa wax loo baahan yahay dowladda nafteedana way ka hadashay arrintaas inay aada uga xun tahay marka waxaan leeyahay qof kasta oo damiir soomaalinimo ay ku jirto ama islaamnimo inay ka hadasho waa loo baahan yahay waa arrin laga fiican yahay dagaalada hadda deegaanada kala duwan kasoo ka socdana waa arrin aan fiicnayn soomaalinimada aan ku fiicnayn islaamnimada aan ku fiicnayn dhiiggaa daadanayo oo macnodaro ku daadanayo oo wax uu ku salaysan yahay maanta aan la aqoonin deegaankana dhulka soomaaliya way ka badan yihiin ummadda soomaaliya deegaanka badan ummadda waa yar tahay haddii lera misba ahaana loo qaybinayaa qofkiiba dhowr iyo toban kilomitr ayaa kusoo aadayso waa marka la xisaabiyo marka waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed dhiigaas macnadarada oo alqaatil walmaqtuul finaar uu da waa xaqiiqa wax lagu dagaalamaya aysan jirin oo colaad aan mahadda ah dadka soddon sano ayaan soo dagaalamayna nin nidan ku gaara waa la waayay nin yidhaahda anaa nidan ku gaaray waa la waayay soomaali marka waxaa u qayroon inay dagaalka iyo colaad iyo xasanada inay joojiso oo ay wada hadal ku dhameeyaan wax walboo khilaaf oo yimaadeen balaada waa isqabtaa marka waxaa wanaagsan ilaahay inaa ka baqaan dagaalka joojiyaan haddii cayl laysku hayo iyo haddii daaqsin laysku hayaba intaba waxaa weye ummadda soomaaliyeed waa deeqaa ilaahay ha laga baqo ummaddana waxaa u qayroon dadka maanta deegaanada waa la nooleeyaa deegaan lagu kala cararay oo lagu kala tegay oo shakiiralays ay noqdeen oo maatalays ay noqdeen oo caruurtii iyo waayeeladii la gubaabayo waa ayaandaro waxaan leeyahay shacbigaas ku nool deegaanadaas ilaahay hauga baqaan dhiigaas gaadanayo cuqubo unbaan ugu diyaaraysa xaqiiqata waxa ah in ramadaan baa soo socda oo wax yar ka dhiman marka bishaas fadligeeda in la fiiriyo oo ummadii maanta cibaadaysan lahayd aada noloshii aad aad tagteen oo weliba dhalinyaro ah dhalinyarada wax badan bay ka faa'iidaysan kartaa beerihii bay ka faa'iidaysan kartaa xoolihii meel walba ganacsigii intaasoo dhan deegaanadaas maxaa dhulkaasoo dhan loo mari laayahay waxa loo mari laayahna waa nabadgelyo xumo haddana colaad haddii ku darsanto waa ayaan daro marka waxaan leeyahay ilaahay ha laga baqo deegaanadaas dadka ku dagaalamaya waa dad walaalo ah waa dad ehel ah waa dad maaragta deegaanka wadaaga ilaahay ha ka baqaan colaadana hala iska dhaafo meel kastoo dagaalka jirana waxaan leeyahay war ummad yahay dad muslimiin baan isku sheegaynaa islaam baan isku sheegaynaa caqiidadeenna inay tahay islaamku inuu yahay iskeena maxaan ku leeyahay kitaabka ilaahay inaan aaminsannahay rasuulka inaan aaminsannahay maxaan ku leeyahay marka sabab laysku laayo annagoo islaam ah aniga imaan bato qaale iyo muslim ma kala nihin dad muslimiin muwaxidiin baanu nahay maxaa keenaya in maanta dhiig soomaaliyeed qof muslim ah la dilo oo la gubo ama barakiciyo maxaa keenayo war ilaahi ka baqa soomaaliyey markaad dhaxaadaan cadaab baad ku socotaan naar baad ku socotaan adduunyihii aqarsid baad ku socotaan ilaahay ka baqa ummadana hala kala nabad galo ummadana dhulku waa deeqaaye hala kala xishoodo waxa lagu hayo dhulkanna ha laga daayo dhiigga qubanayo macludarada ah ilaahayna caradiisa ayaa nagu soo degayso waa hubantay cara noo dhiman maanta ma jirto marka waxaa loo baahan yahay caradaas ilaahay aan uga badbaadno ha laga daayo dhiigga qubanayo oo macludarro ah oo walada dhalinyaradii maxaan ku ihahdaa hadda soo kacaya ee wadanka rabay xoogoodii iyo maskaxdoodii looga faa'iidaysan lahaa in maanta colaal looga faa'iidaysto waa ayaan daro ilaahay ha laga boqaadee keliya in baaq la jeediyo miyaa ee xal laga gaari karaya ee colaadda degmada walweyn iyadoo loo baahan yahay in waxgaradka dhinacyadu dirirtu ay u dhexayso in gogol nabadeed loo fidiyo la isugu keeno kadibna halkaa lagaga sii ambaqaado ee wadahadalka nabadeed
way fiican tahay in dadka dagaalamay iyo dowladda iyo dowlad goboleedkaba intaba in lagu baxo ciidan baan maqlayay in la dhex dhigay iyadana waa wanaag kale insha allah waxaan rajaynayaa dowladdu madaxweynihii baa ka hadlay madaxweynihii koonfur galbeed baa ka hadlay cid walba oo dareen soomaaliyeed baa ka hadashay marka anna codkaaga baan ku biirinayaa oo waxaan leeyahay koleyka bini-aadanku waa lagama maarmaan in lala hadlo oo la cambaareeyo dagaalka noocaas oo kale oo foolxumada badan oo wejigadaxa ku ah soomaaliya in meeshii la rabay inay dato soomaaliya boogihii shalay ee xumaanta ahaa ee soddonka sane aan isku baabiinayna maanta in dib loo cusboonaysiiyo waa ayaan darro marka waxaan leeyahay odayaasha dhaqanka ee beelahaas iyo culamaa udiinkooda iyo waxgaradkooda iyo kuwooda xilalka u hayo yani inay isu yimaadaan oo ay badbaadiyaan labada beelood dhibaatada hadda maanta inay meeshaas ku joojiyaan oo ilaahay uga baqaan oo u istaagaan si meeshaas loo joojiyo hadday dowladda ciidan u dirtana waaba kasii fiican tahay qolaada meeshaasibay ku haraysaa ummadana waa la dhex gelaya dib heshiisiin in lagu sameeyo waa ummadan weli la heshiin inay dib heshiisiin dowladda ay u samaysaa loo baahan yahay dadku colaadooda ma dhammaato haddana waxa keenayana waxa weeyaan waa wax markaad fiirisid owrku kacsina waa suuragal owrku kacsi baa suuragal ah oo rag inay dhiiggaas dhalinyarada ku baabi'iyaan ayagoo raba mansab darajo raba arrintaasna sax maaha waa wax laga fiican yahay war ilaahay wadankan mansabku ku raadinaya dhiigga dhalinyaradaasi baaba'ayo oo hoog iyo ba-aad ku disheen war ilaahay uga baqa tan kale oo dhulkan anaa leh iyo anaa leh war dhulka waa naga badan yahay xaqiiqa markaad rabtaan soomaaliya dhul haddaad ku dagaalamaysaan dhulal fara badan oo iska bannaan baa jiro oo cid beerato oo cid wax ku samaysataa lalayahay marka ilaahay ha laga baqo ummadan dhiigoodan ayaa la xalaalaysan ilaahay waa naga xarimay inaan isdulmino dhiiggana inaan iska daadinano ilaahay waa naga xarimay ilaahay ha laga baqo ummadana waxa weeyaan waa in hogaamada dowladana waa in loo dhaganugulaadaa oo laga dambeeyaa oo la yidhaahdaa amar la bixiyaa sharcigu islaamku uu qabaa hadba ulil amriga amar bixiyo oo sidaas ciidan uu ku bixiyo marka sidaasaa wanaagsan oo aan ummadda laisugu keeni karaa diidka wadahadalkana ha la fadhiisto dadkaas wixii ay isku hayeen kala xuma hadday ku dhacday iyo haddaynan ku dhicinba kala xumaa ku dhacday anigsaan qabo laanaan kaaga yimid laakiin soomaali dhexdeeda cadow isku ahaa taariikh xun waa soddon sananaa issoo laynaynay wax maanta maxsuur aho soo baxay oo aan dibudhac ahayn ma jirto damadii annaga hore ayniga ahaa horumarkay sameeyeen caalamka annagana maanta waxaan joognaa sagaal lixdankii calankii aan qaadanay baan meesheedii baan weli taagana war ilaahi halaga baqo ummadana hala badbaadiyo oo ha laga badbaadiyo aafooyinka maanta socda ay dagaalada ugu horeeyaan
waa tahay fariinta kale aad jeedinayso maxay tahay ugu dambeyntii
wallaahi waxaan jeedinayaa arrin dhacday afgooye oo runtii aan dhihi karo waa arrin fajiciso ah oo ummadda soomaaliyeedna runtii ay argagax ka muujiyeen anigu khaasatan runtii aad bay laabteyda u gubtay gabdho afar jir iyo saddex jir rag cawaan ah oo xataa ilaahay uu ku tilmaamay ulaa'ika kal ancaam bal hum adalu sabiil dadkaas dad ka xun xoolaha xataa way ka daahaynka way ka liitaan xataa xoolaha daahaynkaba ficilkaasoo kale ma sameeyo iyagoo xoola oo ilaahay caqli uu siinin baan waxaasoo kale ku dhaqaaqinin marka way ka sii liitaan marka kuwa noocaasoo kala ummadda in lagu sii dhexdaayaa waa xaaraam culamadan waa inay ka hadashaa aqoon-yahanku waa inay ka hadlaan waxgaradku waa inay ka hadlaan waxan kaasoo kale haddii bulshada lagu sii daala waxaa ka dhalanaya fitan badan oo hadda aanana welina soo gaarin inay nagu timaadaa laga yaabaa marka arrintan horjoosigeeda waxaa weye dadkii ficilkaas sameeyey in la soo garto sharciga lala tiigsado oo aan loo aaban yeelin oo aan gorgortan lagala gelin cid kastoo oo difaacaysana ayaa laftooda lagu daro leanna maxaa yeelay waxaasoo kale waa wax aad yaqriqsi ah oo u foolxun ilmo yiroo yacis ah oo saddex jirra iyo afar jirra ah in lagu xadgudbaaha ma aqaan anigoo gaal iyo muslim wax qabo ma aqaan islaamkuna ma qabo gaalkuna ma qabo saan qiyaasayo marka waxaa loo baahan yahay waa qof aasa haysato oo jiro haysato way jiradana kansar markuu yahay waa in la gooyaa meesha maaragtay ficilka noocaasoo kale kansar u lamiyaha waa in la gooyaa qofkaasoo kale marka ilaahay ha laga baqo ummadana fasahaadka ayaa loo horseedin oo fasahaadka waxa waye macaasida ilaahay oo laga galaa oo dhiigga ugu horeeyo ilaahay oo loo shariikiya ayadana ka mid ah waxa noocaan oo kale dhacayabaa ka mid ah war maanta dhulkan haddii waxaas ficilkaas ka dhaco xuquqooyin badan baa nagu dhacayo haddaanan laga hortegin adeer waana mahadsantaha adeer
aad buu mahadsan yahay ugaas mahad ugaas maxamed oo ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed islamarkaana la hadlayay raadiya rugsan